dowladda dalka uganda ayaa shaacisay inay joojisay baaritaanka cudurka covid nneteen ee laga qaado dadka rakaabka ah ee gelaya dalkaasi uganda go-aankan ayaa waxaa toddobaadkan lagaga dhawaaqay shirka golaha wasiirada ee dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa nairobi inooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
sharciga markii hore u yaalay dowladda uganda ayaa dhigayay in dadka rakaabka ah ee imaanaya dalkeeda isla goobta ay dalka ka soo galaan sida garoomada iyo xuduudaha waddanka looga baaro cudurka covid nneteen arrintaasoo ay markii hore aad uga caban jireen dadka imaanaya amaba u safraya dalkaasi balse dowladda uganda ayaa gebi ahaanba joojisay in dadka imaanaya waddankeeda laga baaro cudurka covid nneteen uganda ayaa tilaabadan ku tilmaantay hoos u dhac ku yimid baaritaano lagu sameeyey tirada dadka imaanaya dalkeeda oo ku aadan fayraska oo aad hoos ugu dhacay iyo sidoo kale inay yaraatay khatarta noocyada cusub ee fayraska ee caalamka go-aankan ayaa waxaa dowladda uganda ku qasbay cadaadis iyo cabashooyin kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey uga imaanayay dadka dalkeeda usoo safraya kuwaasoo dhibaato ku qabay baaritaanka labaad ee dadka lagu marsiin jiray garoomada uganda fartuun cabdiqaadir oo ka mid a bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada uganda ayaa sharaxaysa waxa uu ka dhigan yahay go-aankan ay dowladda uganda ay ku joojisay baaritaanadii la xiriiray cudurka covid nneteen ee ay ka qaadi jirtay dadka dalkeeda usoo safraya dadka wadanka soo gelayo in ay ka joojisay oo runtii arrintaasna ay ahayd arin aada u adag dadka in badanna ay ka cawdeen caqabadaas maadaama dadka markay wadanka soo galayaan oo haddii soomaaliya kasoo baxayo baaritaankii uu marayo hadduu uganda soo galayaan sidoo kale baaritaankii uu marayo ay noqotay qofka inuu labo mar laago oo kala duwan kala bixiyo runtii waxay ahayd caqabad waqti iyo lacag baa intaba luminaysay khaasatan dadka ganacsatada ama dadka xamuuliyada wada ay aada ugu adkaatay wadankii inay hadana baxaan soo galaan hadana baxaan oo kharashaad intaas leega baaritaan meel kasta loogu sameynayo oo karoonaha marka xitaa mudaaharaadyo badan kadib markay sameysay qolyaha east africada markay isku tageen oo tashteen oo dhaheen sidan ma shaqeynayso maadaama oo meel kasta baaritaan socdo xitaa ganacsatadii qaar ama dadkii xamuuladooda ay go-aansadeen in shidaal ay wadanka ay soo gelin oo xitaa kaalmihii shidaalka ay noqotay in shidaalka ay haystaan ay aada u kiciyaan maadaama kii wadanka soo gelaya la joojiyey docr maxamed cumar oo isna ka mid a dhakhaatiirta soomaalida ah ee ka howlgala magaalada kampala ayaa sheegaya in go-aankani uu sidoo kale faa'iido weyn uu u leeyahay dhaqaalaha dadka usoo safraya dalkaasi oo markii hore ka cabanayay lacagta ay ku bixiyaan baaritaanka labaad ee ay dowladda uganda ay dadka uga qaadi jirtay garoomada diyaaradaheeda go-aankaas wuxuu dadka imanaya wadanka uganda uga dhigan yahay in loo fududeeyo imaanshaha wadanka sidoo kale dadka imaanaya wadanka waxaa culeys weyn ku ahaa lacagaha looga qaado labada wadan wadanka ay ka imaanayaan iyo wadanka ay imaanayaan oo uganda ah dadka waxaa mooda hadda in waqti u seef garoobay iyo lacag laakiin uganda ayaa weli sii wadi doonta qofka markuu eeraboortka ama boorada soo gaaro inay kasii qaadi doonto testiga si loosii xaqiijiyo caafimaadkiisa ama badqabka caafimaadkiisa isku filaansho buuxda uganda kama weli kama gaarin dhinaca talaalka ama qaadashada talaalka caabuqa covid nneteen sidaas daraaddeed dadka weli ay qaadanayaan talaalkii halkaasoo dad aada u badan weli ay qaadanayaan qaarna ay qaateen talaalkii waxaa qaatay talaalka dhooska koowaad dad ku dhow lix iyo toban milyan halka dhooska labaadna ay qaateen dad afar dhibic shan milyan ku dhow dowladda uganda oo dhowaan dib u furtay xarumaha waxbarashada ee wadankeeda kadib muddo laba sano ah oo ay u xirnaayeen xayiraadaha covid nneteen ayaa ka mid ah waddamada afrika ee aan weli horumarka ka samaynin amaba aanan ku guulaysanin in dadkooda ay ka wada tallaalaan cudurka covid nneteen khadar maxamuud xareed v o a nairobi